رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وصححه واصلام عن عن سلم من دلسة راويه واللقاء علم وبعضهم حكى بدا إجماعا ومسلم لم يشرب اجتماعا لكن تعثرا وقيل يشترب بلو صحابة وبعضهم شرب معرفة الراوي بالأخذ عنه وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل وحكم أن حكم عن في الجل سووا وللقدع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقال أو عن أو بأن فسوى وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على دنجر وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل معقما العنعنة cancanadii ayuu mabxaskeedii kani yahay cancanaduna kolley waa cancana mastarkeedo waa raawiga xadiidkii haddii uu cibaaradan can uu ku wariyo isagoon caddayn taxdiis iyo ikhbaar iyo samaactoono on xadahanii ama akhbaranii ama samicto oo dhan ama can cancan taas baa adigu cancanadu ay tahay dee wixii sanadkiisa cantaasi ay ku sugnaynda waxaa lagu magacaabayaaba mucancan ayaaba la yidhaaha haddaba dee waxaana jirta axkaamo gaara ayay leedahay oo sanbay gaar ahaan usoo saalkan ay markaa ugu gooni yeedheen waxaana kolley mucancanka raacsanaa nooc kaloo ay mu-anan yidhaahaan oo la xukumuun ah oo waa marka sanadkii ay kuba timaado lafdiga anna iyadoo dee qow laga waramayo ikhbaarkii ama samaacin la caddeeyey aanu jirin taas bal bal markaa taas baa waxa weeye mabxaskeedii ama meesheedii uu kan yahay wuxu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala wasaxaxuu way saxiix yeeleen culimadii xadiisku ama dee jamaahiirtoodii wasla mucancanin ku can isaga lagu wariyey itisaalkii iyo xidhiidnimidkiisa uu yahay sanad mawsuula taasoo salima halkan saalim baa inoo taale laakiin lafdigu waa salim adigu waa salimo weeye waayo culimaba way isla waafaqsan yihin oo adigu waada isla mid gees kalena saas baa dhacday dee kutubtii kale oo dhan be waa keenan unbay cibaaradani dhacday waxa weeye wasla mucancanin markan wasanka aqriyayay waxaan lahaa ama beydka dee ku yar inshaadayay salim oo miinta waan sukoominayay saa culinba aan u sukuunaynayno taasi iyada waa waxaan dee wasankii weeye ama uu keenay nadmigu ama dee marka kale caadiya labadooduba waa laba ficil oo maadi midna majhuul ha u binaysnaada midna musame oo mid kastaaba dee xaaladiisii asalkahayd oo in fadxo lagu bineeya uu kuba sugan yahay haddaba wasla mucancanin mucancan itisaalkii ama xidhiirhkii oo macnaha uu yahay sanadkaasi inuu yahay sanad mutasila ayay saxiix yeeleen mucancankaasoo saliima ka nabadga uu ka nabadgalay uu ka nabadgalay waayo faacilkiiba ay dambeeyeen maha mucancanka imaka faacilku oo dee damiir u laabmaya mucancankaasoo saliima ka nabadgalay maha ee uu saliima ka nabadgalay raawihii raawigiisii isaga warinaya faacilkii salima waa halkan min dulsatin tadliis uu ka nabadgalay oo raawigiisu aanu mudalis ahayn waliqaa ay kollay wasankaana keenay in la gaabiyo ee dee asalka ismigu mamduud buu ahaa oo waliqaa-u la kulankii mucancinka iyo mucancancanhuga waa kan canta ku warinaya raawiga iyo sheekhan uu canta wax kaga wariyey la kulankoodiina culima la ogaaday oo inay mar uun kulmeen adugu marba haba noqotee taasna aan ognahay balow mintaysa soo gaadheen weliba ay kulmeen marka taa la helo xadiidkaasi sanadkiisu sanad mutasila weeye wa bacduhum culimadan muxadisiinta bacdigood sa xaakim iyo khadiib iyo xakaa waa soo naqliyayoo u wariyey bidaa waa sanadka caynkaasi kol haddii shuruudaa la helay inuu sanad mutasila yahay cancanadaasna itisaal lagu xambaarayo wuxuu u soo wariyey uu soo naqliyey ijmaacan ijmaac lagu ijmaacsan yahayba wa muslimun muslim lam yashrid muu shardiin ijtimaacan kulan ay kulmaan oo halkan walliqa culimtii weeye ay inay sugnaato dee maaha iyaanay kulmine inay sugnaato inuu ogaano laga war helo inay kulmeen walow marba haba noqotee kan canta wax ku warinaya cidda uu wax ka warinayaa shardiga muu shardiin laakin tacaasuran laakin sharada wuxuu shardiyey tacaasuran samantan iyagu ay mucaasaroodeen oy isa soo gaadheen suurtagal ay tahay alliqaa haddii aanay suurtagal liqaa ahayna ma la kulan isaguba halkan itisaal kuma xambaarayo waqiila yushtarad bal wixii ka dambeeyana waan arki doonaayo aqwaasha intaa ka ziyaadsan ah halkan cancanadii ayuu xukumkeedii ama sanadkii mucancankaa buu xukumkiisii inoo sheegaya ama dee ayaynu inooga bilaabnay oo abyadan sheekhu uu inoogu sheegaya in laftiga waxaanan sanadka mucancankaan leenahay waa kaa isaga dee raawigii uu can isticmaalayo isagoon ama samaac iyo taxdiis iyoiyo ikhbaar waxba aanu caddayn marka waxa uu yada qowlkoodan dee imaka halkan barhkoodna ijmaacaba ay usoo naqlineen iyo itifaaq raggaan magacaabay ay ka mid yihiin bal ibnu cabdilbarna uu ka mid yahay suu dee qabuulkiisa in laysku waafaqsanyo uu isna ee uu kitaabkiisan tamid bilowga uu kuba yidhi waxa weeye oo qowlkooda saxiixe jamaahiirul aima ay kuba tegeen barhkoodna ijmaac ay kaba dhigeen waxa weeye inuu sanadkaas ay canta ku jirta ama raawigii uu canta adeegsaday xaggii riwaayadii u adeegsaday sanad mutasila yahay oo maaha munqadic munqadica waa ti aynu soo maray imaka wuxuu yahay dee cashakii kan ka horeeyay waa sanad mutasila laakiin shuruud gaara ayuu leeyaho taasaa keentay hadduu sanad mutasila uun yahay in gooni ahaan looga soo saaro sanadadii mutasilka aynu soo marray may timaadeen ee shuruud gaara ayuu leeyahay oo shuruuddaas marka la helaa lagu xambaarayaa sanadkaasi inuu mutasil yahay shardiga koobaad waxa weeyaan raawigiisan maanta canta ku warinaya inuu tadliiska nabadgalay oonu mudalis ahayn iyada hadduu ninkaas tadliisku waa inoo dambeeya inagama dheero haddii ala idhaahda waan arki doonaaye bal tadliisuun inuun lagu sifeeyey bal khaasatan adigu bal nin mudalisa uu yahay aan odhan inuu lagu sifeeyey bal haddaan yardiqa isticmaalo adigu nin mudalisa uu yahay shaksi mudalisa yahay cantiisa laguma xambaarayo itisaal oo iyada dee waxaa loo eegayaa umuur kale oo inoo dambaysa bal markaa ruuxi itisaalkaa laguma xambaariya shardi waa kaan shardiga labaad ee halkan inoogu sugan uu sheekhu sheegayna raawigan canta wax ku wariyey iyo kan uu canta wax kaga wariyey la kulan ay kulmeen waa inay sugnaato maha dee inay hadiyo goor wada joogeen iyo xataa mar keliya ayay taasi inoogu sugnaanaysaa marba haba noqotee waa si dee aynu markaas loogu xambaaro kol haddii kulankoodii aan ognahay in wixii kadaanu dee imika uu ruuxani kol hadaanu mudalisnahayn cantan uu ku warinayay inaan irsaal iyo waxaasi jirin oo ruwaadda iskagaba badnayd ee meesha samaacuun loogu xambaaro bal taas bay deeto imika uu inoo sheegay waana taa ay bacdigood dee ijmaac ahaan ama itifaaq ahaan ay usoo naqliyeen kolleyna waa qowlkii dee bukhaari iyo cali bni madini iyo aimadii xadiidka ay uba tiiriyaan laakiin halkan imaamkii muslim ayaa isagu ra'yikaa ka duwan qaba mid weeyo iyaga uu ku waafaqsan yahay dadka kale ama qolooyinkan kale ee xadiidka in iyada sanadkan mucancankaasi loogu xambaaro itisaal shardi ay tahay raawigiisu inuu tadliiska nabadgalay waa shardiga isaguba waa qabaa waxaa kaloo iyadana uu qabaa dee inay markaa labada nin ay intaysa soo gaadheen ay suurtagal tahayna inay kulmeen oo halkaa wuxuu ka ixtiraajayaa markaan leenahay imkaanu liqaa haddii laba nin aysa soo gaadheen si fiican oo dee nolol si fiican ay isugu soo gaadheen oo heer ay wax ku kala wariyaan ay iskuga soo gaadheen laakiin aan ognahay asal ahaan inaanay kulmin oo laba beled oo kala duwan oo midna aanu beledka kakala tegin ama meel ay ku kulmeen aanu jirin ay jirto iyada markaa isaguba itisaal kuma xambaarayeen bal imkaanu liqaa waa mucaasara maca imkaani liqaa taas markaa farqiga taa hore iyo tan udhexeeya waxa weeyaanu inay aynoo sugnaato walow khabar keliyana haba noqoto mar keliyana haba noqotee inay kulmeen taas baanu shardiyahay weliba muqadimada kitaabkiisan jaamica saxiixa ah masaladan ah in la shardiyo samaaca maliqa la shardiyo aada buu ugu radiyey markaasa in la shardiyo taas waxaanu sheegtay halkaas inuu yahay qowl mukhtaraca mubtakaroo waqti la samaystay uuna daduun ay laba yimaadeenoo ka isagu hadalkaa ku qowlay cid a'imadii ka mido ugu horeysay aanu jirin waxaanu ka dhigay qowlka shaayaca ee laysku waafaqsan yahay ee ahlalcilmi bilakhbaarna qadiiman wa xadiisan ay kuba sugnaayeen in ay arrintaas ay iyada ku filan tahay uun inay dee isku casri keliya yihiin yaynaan khabar min alakhbaar kaba helin annahuma ijtamaca aw tashaafaha inay kulmeen ama ay wada hadleen oo dee iyagoon cidi u dhaxayn ay iyagu hadal dhex maray taas yaanay nooguma sugnaanin be bal taas aadna waa u dheereeyey dee si adagna waa u radiyey ciddii qowlkan lahayd oo bacdigood ay dhahaan bukhaari buu u jeedaa bacdigood ay dhahaan mey cali bnu madiini weeye waayo bal markaasin wax dee tasmiya iyo magacow oo uu laba yimina may jirin walow dee raggaas mina sheekhiisiiba u ahaani adugu ama sheekhadiisiiba ay labaduba ay ahaayeen dee bukhaari gees kalena xagga rafiiqi haba adugu bal sheekhiisiisna haba ahaadeen bal kolleyna masalada mucancanku khaasatan bayna shaykhayn iyo wixii kuba tacalluqa amatan muslim horta aada buu u dheereeyey akhbaarna waa ururiyuu soo ururiyey uu leeyahay waa akhbaar laysku waafaqsan yahay qabuulkeeda haddana dee raggan kala warinayee cantanna ay u dhaxayso ma hayno meel ay ku kulmeen maba hayno walow dee umuuraha la yaab kale ay ahayd akhbaaraha iyo axaadiista oo halkaa laba yimi kuwo kamid ah oo saddexiyo ahaayo uu dhammaan wada inkiray in samaacoodii la hayo samaaca caddaynteed inay kitaabkiisa naftiisa kuba sugan yihiin taas iyaday dee taasi jirta laakiin waa duhulkii ibnu aadam un taasi waayo saddex khabaroo uu halkaa ku inkirayay in samaac looba hayo iyo la kulan ay raggaasi kulmeen ayaa kitaabkiisa uu ku sugan yihiin samaaca saddexdiiba ay ku sugan yihiin bal markaa haddaba taasi waa duhulkii ama nisaankii ibnu aadamun bal taa weeye kolley masaladuna waa masalo iska yar shaaika in gees waxa weeyaan ragga hore iyo rag dambana ay barhkood mu-alafaad kutub gaara ukhaas yeeleen oo ragga ukhaas yeeleen waxaa kaba mid ahaa in aynu horena usoo marno halkii uu lahaa wabnu rushaydin qaala wahuwa mutaji halkii xasanka aynu kuba soo marnay abi daud sukuudkiisii oo kale kitaab buu leeyahay asanan labyan la yidhaaho waana kolley dee kitaab weyn ma aha oo arrintiisu ay tahay muxaakamo bayna shaykhayn waa bukhaari iyo muslim labadoodan qowl fi lqowl markaas dee sanadka mucancanka ah adugu mucaasiriinna way jiraanoo iyaguna wax ka qoray kuwa imaka joogo inkirayaba raggan bukhaari muslim radeeya inay ibnu madini iyo bukhaari iyo ta ay noqdaan ama qowlkooduba uu kala duwan yahay muslim iyo bukhaari masala ninkan doctoorka xaakim shariif la yidhaah oo kalena dee waaban aragno waktigan oo isagu waxyaalahan oo dhan culimadii dee jamaahiirtoodii aan ka hayna kutubtii mustalaxa guud ahaan noogu wada sugan isagu arrintiisu inkaar leedahay calaa kulli xaalin dee sidan ognahay kitaabka muslim wuxuu ka mid yahay waa labada kitaab ee kutubta musanafada ugu sixo badan bacda kitaab illahi subxaanahu watacaala ummaduna saynu soo marnay qabuul bay kula kulantay waxaanaynu soo marnay waxa ay bal labada kitaab wariyeen ee naqdi kale iyo waxyaalaha ka badbaaday in loo goynayo sixadoodii bal nawowiya hadalkiisii damig ahaana waan soo ogaanay markaasin axaadiista ay naqdiyeen ee muslim saxiixiisa ayna axaadiis ay ku naqdiyeen maaha meeshii mucaasarunbuu ku kaaftoomay ama cancanuu ku kaaftoomay iyo taas oo kale oo dee bal isagoo muslim baltan ay imaka dee qowlkiisa adag yahay taas ama radintiisa adag qolooyinkaa kalena ay leeyihin madhabkooda taasa oo baaciskii halkii ama ikhtisaar culum ilxadiid mukhtasarka ibnu kathiir uu lahaa bukhaari waa islaazimiyey una sixo uma shardiyo xataa taa ku radiyaan ibnu kathiir oo kale haddana dee kitaabkii axaadiisii inoogu sugnayd waa tan labadii kitaab ayay uu ka mid yahay qabuul baa lagula kulmay wax bal markaa taasoo lagu cileeyo cantiisaasi ma jirto oo dee bal masaladii markaasi waa kollay masale iska yar shaacika halkan waxay leeyihin sanadkii haddaan shardigaa la helin inqidaac baa lagu xambaaraya madhabta muslimna waxay dee ku madhabta aada u xooga badan halkanna waxay kuma tiriyeen taa ay bukhaari iyo cali bnu madiniya kaba soo naqlinayaan axaadiisna itifaaq wa axaadiiskina dee axaadiistiisna waa martabadaas oo kale bal koley waa mido markaa dee sidaasa bacd almucasiriin ay leeyihin ciddu radiya taa wey maba aha isku qowlna way yihiinba waana kan ahlalcilmi bilakhbaar qowlkan kaba soo naqliyey bal umuuro ayaa kolley dee ishkaalaya ayaa iska yar jira laakiin muhimku waxa weeye uun imaka sanadka mucancanka marka shuruudda loo helo itisaalkaasaa lagu xambaaraya muslimna mucaasaro keliya uun maaha ee waa maca imkaani liqa in la kulmo ay kulmaan ay suurtagal tahay dee arrintuna masaladii mudaliska ma aha waa ninka aan mudaliska ahayn taas batiisi intuu inta hore inoogu sheegay intaa weeye walow dee hadal kale uu inoo dambeeyo wuxuu ihi wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen wasla mucancanin ku isaga can lagu wariyo ama sanad mucancan ah itisaalkii mawsuulnimadii inuu sanad mutasila yahay mucancankaasoo salima uu ka nabadgalay raawih raawigiisii uu ka nabadgalay raawigiisii raawih raawigiisii min dulsatin tadliis uu ka nabadgalay dulsada imaka halkana waa bimacnaa tadliis kollay masderka halkan maskarna dulsa waxaa ama ceeba ah ama midaba ah khaasatan markuu dee ficilkuna facilo yahay ayuu masarkiisii ahaa sida xamira xumratan iyo kadyara kutratan iyo sufra iyo xumro iyo waxyaalahaas adigoo cuyuubtuna way kuba yimaadaan oo halkan nooc ceeb baabu ahaan lahay dee walo kollay ficilku aanu baabka ahaynba anuguna waxa weeye anun min tadliisin raawigiisi uu ka nabadgalay tadliis uu dee wax tadliisiyo mudalisyo hadduu mudalis yahay cantiisa itisaal laguma xambaarayo wliqaa ay waliqaau la kulankii bayna almucancini wlmucancan waalmucancani canhuna culima la ogaaday inay kulmeen walow mar keliya haba noqotee kal haddii si loogu xambaaro wixii dhammaan itisaal wa bacduhum culimada bacdigood xakaa waa wariyey oo wuu soo naqliyey bidaa waa kan bacnaa waa xadiidka ah mucancanka ama sanadka mucancanki in xukumkiisa uu yahay itisaal kol haddii shuruudaa la helo barhkood waxay usoo naqliyeen ijmaacan ijmaac la isku waafaqsan yahay lagu ijmaacsan yaho xaakim iyo bayhaqi ima waxaan ujeedaa khadiib iyo baaba kamid ahaa kollay ibnu cabdilbarna walow cibaaradiisu ahayd qabuulkiisa la isku waafaqsan yahay isaguna waa soo naqliyataa wa muslimun muslim lam yashrid muu shardiyin ijtimaacan ijtimaaco deeba labada madhabood keebaa raajixiya taasi waa baab rujxaanubay tahay sixadii axaadiistiisa imaka tani waxba umay dhimin sa aan sheegayne kollayna dee waxa weeyaan xaafid ibn xajar nowkaskiisa waa kaga hadlaan saaxibu jaamicu taxsiilna iyaguna masalada dee si guud waa isna jaamicu taxsiilka waa ka hadlaa ibn rajab cilalkiisan uu kuga sharxaa ama sharxu cilal tirmidi ibn rajab oo dee uu kitaabka cilalka tirmidi uu kuga sharxay isaguna waa ka hadlaa dee qolooyin kale oo iyaguna kollay waxay la tahay aad bay isaga badan yihiin kutubtaa kuwa aan sheegaya gaarkaa mooyaane kuwa masalada guud ahaan khaasatan labadan dee balla hadalkan muslim iyo umuurihii kuba tacalluqsanayo wixii muqaabilkiisa ahaa adugu ka hadlay way badan yihin aad bay isagaba badan yihin haddaba muslim ma shardin ijtimaacan ijtimaac muu shardin ijtimaac waa liqaha halkaa wa liqaa culimka uu yidhi laakin sharada wuxuu shardiyay tacaasuran mucaasaro iyo inay isku wakti ahaayeen maca imkaani liqa taas buu isagu shardiyay waqiila yushtarad dulu saxaabatin wa bacdum sharad bal taasi waa shardigii jamaahiirtooda ay laba yimaadeen culamada ama ahla xadiid kaas buu ahaa waa markay dee ku socdaan ee kuba dhaqmaan aqwaal baa jirta dee kasii adag qowlkaa hore ama imika laba qowl baan haynaye khaasatan qowlka hore labada oo bacdan markaa usuuliyiin iyo bacdan muxadisiin qowlkoodu yahay tii buu sheegaya wuxuu hi waqiila waxaa la yidhi yushtaradu waxaa la shardiyayaa kollay da-da sukunkeedu wasanku ahaa marka kale waxaa la shardiyayaa dulu saxaabatin suxbo iyo wadajoog dherarkii oo loo shardiyayo bayna almucancin waalmucancani canhu macnaa raawigan maanta canta wax ku wariyey een samaac iyo taxdiis iyo ikhbaara caddayn iyo kan uu canta wax kaga warinayo in lagu yaqaano inay dad asxaaba wada joogay ahaayeen oo ninkani uu wax ka qaadan jiro ka warin jiro dee suxba ay kaba dhaxaysay markaas baa la shardiyayaa si loogu xambaaro wixii uu cantiisii itisaal oo markaa liqihii way ka si adag ka cidhiidhisanto liqaha mar keliyaa lagu kaaftoomayey ama hadday marun kulmaan oy noo sugnaato inay kulmeen waa lagu kaaftoomayay itisaalku xambaarkii kol aduu tadriisna ka nabad galay tani waxay tahi meye kulan mar uun ay meel ku kulmeen ama xasha isugu yimaadeen ama meel kale arrinta kuma filla ee waa kan canta wax ku warinaya kan sheekhiisa ee uu canta wax kaga wariyey suxbo iyo saxaabo ama wadajoog dherarkii waa inay kaba dhaxaysay markaasaanu cantii ku xambaarayna itisaalkaa ama samaac lagu xambaaray oo lagala mid dhigin kolley qowlkana imaam macruufa oo abulmudafar isamcaani la yidhaaho la arko mar kale hadduu inoo soo noqdo markaasaan tarjamadiisa iyo umurayr sheegi doona ayaa loo waa nin isagu usuuliya kolley kitaab madbuuc ah oo dee adigu dabca laba dabco kala duwan baan filaya in lagu madbuceeyo mid waa mid adigu laba mujalada iyo mid adigu si fiican taxqiiqsan shan mujalad ay kuba madbuceeyeen oo alqawaadic la yidhahdo kollay kutubta usuulfiga kuwooda uguba muhiimsan ama kitaab muhiima adigu xagga usuulka iyo ayuu leeya waana qowlkiisii halkaa wa bacduhum barhkood sharada wuxuu shardiyey waa isaguna nin muqri ahaa muxadisna ahaa abu camri nidani la yidhaaho macrifata raawi raawiga macrifadiisa iyo in lagu yaqaano raawigi maka waata waa in lagu yaqaano weeye raawigi bilakdi canhu kollay markii aan aqriyayay hamsada ayaan idraajiyo oo bilakdi uun baaban lahaayo waa wasanku wuxuu keenayo oo dee saasaa hamsadiisani maanta waxay mudrajo ku noqon tanka waxa weeye waa dee bilakdi qaadasho iyo warin waa raawigan waana mucancinkii canhu kan sheekiisuu canta wax kaga wariyay inuu wax ka wariyo lagu yaqaano oo kana waa qowl waa laba qowl oo kasii yar cidhiidhisan ama kasii yar adag qowlkii hore koobaad midu waa inay suxbo dheeri ka dhexaysay labada nin si loogu xambaaro itisaal cantii qowlka labaadna ninkani nin lagu yaqaano inuu yahay ninkan inuu wax ka wariyo oo dee riwaayo markaa riwaayadiisa badsaday oo lagu yaqaano inuu ninkan wax ka wariyo markaasaa cantiisii aan ku xambaaraynaa wasil dee kollay tadiis inuu ka nabadgalayna way taalaawne bal intaas aqwaashaasi wuxunbay guud ahaan ahaayeen shuruudun baa loo dhigaya oo yeelanaysaaye laakiin cantii waxaa lagu xambaarayaa itisaal sanadkii mucancankaana waa sanad muttasil ah marka shuruuddaa la helo waxaanina markaa aqwaashan waxa ka wada dhexeeya un waa quyuud un si loogu xambaaro itisaal itisaal baa lagu xambaarayaaba dee aqwaashani ay wadayiin waqiila waxaa la yidhi kullu maa kii dhammaantii ataanaa yimi oo inaga inoo yimi minhu dee xal uu ka mid yahay kaa mucancanka ah munqadicun munqadic weeye oo waxalla wixii inoo yimi ee sanad mucancani waa munqadic inqidaacun baa lagu xambaari xataa yabiina ilaa uu muuqdo oo uu caddaado ficilka baanana laazim iyo mutacadiba waa noqdaa halkan waa laazim un waay oo sida abaane iyo tabayano kale dhammaantood waa isla wada habaa baanfilaya abaane iyo abaane iyo tabayano iyo laazim iyo mutacadiba luqada way ku yimaadaan oo lafdiga dee mubiin ee qur-aanka kuba soo noqnoqotay markay mufasiriintu ay mid cad ku fasirayaan ficilkiisna abaane ayuu ahaa waa ficil laazima markaas marka dee mubiin wax daahir oo cad laguma fasirayo haddii kale oo abaana ay mutacadid tahay mubiinkiisa ismiga faacili wax muujinaya wax cadaynaya taas buu noqon lahaaba wey marka kolleyna waa wax dee macruuf abaana abaana iyo tabayana laazim iyo mutacadid halkana waa taas xataa yabina macnaa xataa yadhara ilaa uu muuqanayo caddaanayo alwaslu mawsuulnimo uu mawsuul yahay maxay dee markaa waa dariiq kale iyo riwaayo oo ilaa samaacii la cadaynayo halkii canta samictu ama akbarani ama xadahani aan ka helayno riwaayo kale iyo dariiq kale sanadkaasi waa sanad munqadica taas isan waa qowl imako laakin dee qowlkaa waa ta aan aragnay bacdigood inay itifaaq ama ijmaaca uga soo naqliyeenba oo imika qowlkani dee waxa aan kuma sii joogsano maaha o dee jamaahiirtii muxadisiinta qowlkood maaha ee barhkood baa iyagu taas kuma tegayeen marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waxukmu ana lafdigaa ana malaa dee hamsadii hoostay ka martay ariftii ama calaamadii yarayd ee ra-sa cayn ka ahay ina ayaa dee saas markaa loo aqriyay inana maha asalaan halkan halkan iyo meelaha sharaxa dhaco dhan markuu masaladan ka hadlayo waxaad moodaa lafdigaa inay dee hamsado calaamadan yar ee hamsada ama ra-sa caynka oo alifta ku hoos qormay oo taasi tilmaamaysa inay aliftu maksuuratay ama hamsadu ayaa maca sharaxa kusoo noqnoqoteen laakiin guud ahaanba maanta waxaa laga hadlayaa anna weeye ina maaha waa tan mu'ananka ay dhahaan wa xukmu anna anna xukunkeedu xukmu can can xukunkeedun weeye oo can waa tan aan kasoo baxnay bal qowlkii jamaahiirta haddaan qaadano kol haddii raawigu uu tadliis ka nabadgalay shardigaasi waa shardi muhima oo inoo yaala bal liqahaasna haddaan qowlka hore qaadano ay inoo sugnaatay dee madhabka muslimiina waa mucaasira maca nirbikan liqaa wasli bay ahayd ama itisaal baa lagu xambaaraya xukumkukaas buu ahaa haddaba anna xukumkeeduna xukumkii can weeye oo se uu yahay imaka tan xukumka can dee annadu waa goorma canta waynu aragnay siay u gelayso haddaba annadu haddii dee bal raawigii uu anna la yimaado xaggii riwaayadiisii annadaasna dee waxaa ka dambeeya intuu qowl yahay aanu wax ikhbaarkii tilmaamayo soo naqlin ee uu ana fulanan qaala un uu ku daysto waxa weeye iyada markaa cantii imika aan kasoo baxnun bay la mid tahay oo bal masalan kol kole waxaa la yidhaahaa dee can abi hurayrata anahu qaala ama dee samictu nabiya sala allahu calay wasalam taasi iyado hadday sanadka dhixiisa gashona dhib ma laho waa la cadeeye wixii ee waa iyadoo la yidhaaho un dee ana fulanan mara kada ama ana fulanan qaala adigu saasun saa dee can fulan ba loo odhanayo iyadoon samaac iyo ikhbaar iyo taxdiis iyo waxba la cadayn haddaba taasna cantan un bay la mid tahay marka kol hadii lagu leeyahay xukumkeed bay leedahay shuruudii un baan eegaynaa hore horta raawigani waa inuu aanu mudalis ahayn uu tadliis ka nabadgalay markaa shardiga labaadna bal markan kaa hore aan ku daysanay dee jamaahiirteen jamaahiirulmuxadisiin soo qaateen waa inay dee inay kulmeenna marba haba noqotee ay noo sugnaato marka itisaal baa lagu xambaaraya waa sanad mutasila oo markaa waa kan muxuu yihi faljullu culimada intoodii badnayd sawow way simeen oo waxay simeen cannada iyo canta xukumkay ku simeen iskala xukum bay ka dhigeen isku shuruudun bay leeyihin oo cannadu cantii un bay laba mid tahay laakiin walilqadci buushi walaakin lilqadci bacna lilinqidaaci inqidaacnimo oo wixii anna raawigi uu ku wariyey uu munqadic yahay ayuu naxaa uu u qastay oo uu u kacay xaggii oo uu ku tegey alberdiijiyo berdijina horeynu usoo maray berdeci in la yidhaahna waynu soo maray sababta taasna horeynu usoo aragniyo magacii haddaba inqidaacnimo wixii anna lagu wariyey een samaac iyo ikhbaar iyo taxdiis iyo la cadayn inuu munqadic yahay oonu cantii la mid ahayn la xukum ahayn ayuu naxaab macnaa dahaba ku tegay alberdiijiyu berdiiji wasanka marka ay tahay beytkuna bardiiji baa la odhanayaa xarakada yaada lama muujinayo shadadeed xataa yabiina ilaa uu ka muuqanayo alwaslu mawsuulnimo iyo itisaal fi takriiji wa fi takriiji waa soo saarka xadiidka lasoo saarayo macnaa fi riwaayatin ukhra riwaayo kale ilaan ka helayno halkii ana qaala ay taalay wax samaaci noo cadaynaya ama taxdiis ama ikhbaar ilaa ay ka dhacaan oo halkaa riwaayo kale samaaci laynoogu caddeeyo taa waxaa lagu xambaarayaa dee labada beda hore mooye mid kolletii hore kolley intaa waan sheegay xadiid koodii khilaafsan arrinta kale uu inoo sheegay in anna iyo can anna oo mushadad ah iyo can ena waa taa sanadkana way gelaysaa kood weye waxaana la shardiyaya un shardigii can baa loo shardiyayaa laakiin masalada maxaa tan dambe ay tahay aya inuu isagu kala farqinayo can iyo anna cantaas saa culimada kaleba ayuu itisaal ku xambaari haddii shuruudii la helo ama anna markay noqoto isagu wuxuu leeyahy waxaabay tahay waa munqadic marka horeba inqidaac buu ku xambaarayaa ma aha shuruud iyo waxyaalahaasa itisaal aan ugu xambaarayna raawiga ama mudalisa noqdo ama yaanu ahaniba guud ahaan annadii waa munqadic ilaa ay inoo cadaanayso riwaayo kale inooga cadaanayso samaac halkii dhacay oo raawigan raawigan kale kaba maqlay bal taas buu waxa weeye kuba tegay insha allahu tacaala hadalkiisana waxaa kuba tacarsunaya umuuraha kalena abyaada dambe ee uu yar dheeraami doonta ama dee dhowr baydba ah ayay inoogu iman doontaa intaas weeye maka inta kuwan inooguba sugan waqiila waxaa la yihi kula maa wixii dhammaantii ama kii dhammaantii ataanaa inoo yimi wa minhu min almucancami mucancankan kaba midi cadaanayso mawsul ana ana xuk agga itisaalka iyo itisaal la-aan shuruudda iyo wixii lamid ah xukmu can can xukumkeedun weeyo faljullu macnaa culimada jamaahiirtoodiiyo intoodii badnayd sawow way simeen maxay simeen waa bayna anna wa can anna iyo can bay simeen oo waa isla xukun bay ka dhigeen shuruuddaa can ay leedahay haddii laga helo anna samac baa lagu xambaaray ama itisaal laakiin walilqadci goyn macnaa inqidaac iyo xataa yabiina ilaa uu ka cadaanaya alwaslu mawsuulnimo waa samaac uu cadaan في تkريج soo saaرka xadيiثka lasoo saaray waa في رواية أخرى رiواaية kale ilaa ay nooga cadaanayso halkii anada iyadoo سماع uhelay in meesha مqل ay tahay waxaa lagu xمbaaraya انقضاع bl weli waa tuna way noo socotaa وxu hi شheekhu رaحimه اللهu taعaaلى qاl wuxuu yihi iبن صلاح weeye sidii aynu اصطلاaxiisiba ahaa ومثlh rأى بن wrأى waxa weeyaan waa ku tegay oo waa ra'yeeye weyo waa ku tegay milahu mila maa waxa weyaan qaala ama mila dee maa dahaba bihi wanaxa ilayhi lbardiiji waxaa bardiiji xaggiisa u kacay ee uu iishay oo aan ana aneecan lamid ahayne iyada inqidaac lagu xambaarayo ayuu ra'a ibnu shayba imaamka ayna shaybaan xaggoosana الفحل kale maanta tarjamadiisii ma dhiganayo kulle m mar baa dikri noo iman doona taa kalaan u dib dhiganay laakiin laakiin craaq muxuu leeyahay kada saasaa la oo ibn صlax waxa u sugan yacquub anti itisaaq baa lagu xambaaraya hadii shurka la helay annase markay waa oo kumuu dul joog marka laga ibnu wey yacquub ibnu shaybe ujeedadiisii iyo maqsadkiisii markii uu masaladan kaba hadlayay ilna xaggiisa uma leexano ujeedadu si uu isagu ujeeday si ka duwan buu ka fahmay arrinkuna saas ma aha ibnu salaax leeyahay oo ah yacquub ibnu shayba inuu annada ku xambaarayo inqidaac arrinku taas maaha oo bal markaa waxa ay tahay imaka halkan eeg sharax ayaanay noogu sugan tahay xadiisuu warinayay abu zubayr sadarka saddexaadba can moxamed ibn alxanafiya can camaarin qaala eeg ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam wahuwa yusali fasallamtu caleyh faradda calaya asalaama bal xadiiskaas eeg rasuulka ilaahay baan u yimi isagoo tukanayo waan salaamo salaamtii buu igaba qaaday qaado hadday doonto ishaaraaba haba noqoto bal xadiidkaas isagoo yacquub kaba hadlaya wuxuu hi waa xadiis mawsuula oo musnad ah lafdigna muxuu ahaa can maxamed ibn alxanafiya can camaarin can baa taale soo maaha qaala haddana riwaayo labaad baa xadiidkaasi leeyi o qays ibni sacd kadalika can cadaa ibn abi rabax can ibni alxanafiyati maxaa cibaaradii noqotay ana camaaran mara binabiyi sala allahu calayh wasalam wahuwa yusali kanna muxuu yihi yacquub ibnu shayba waa mursal oo ana camaaran buu yihi marka halkan baa deeta uu ka fahmay ibnu salaax inuu yacquub kala qaadayo canta iyo annada oo cantana itisaal uu ku xambaarayo ina can camaarin qaala bay hayd annadana uu ku xambaarayo inqidaac waana halkan uu leeyahay imaka ciraaqi walam yusawib sawbahu yusawibna macnaa lam yucarij weeye ina kuma leexan oo sawbahu waa wixii uu isagu u qasayey ee uu jeeday mag ma agmarin waa gees marayo si uu isagu ujeeday si ka duwan buu kaba fahmay marka arrintu waxa ay tahayna waa ka xagga hooseba dee sii wade eh annada imaka kamay iman irsaalka uu ku xukumay maxamed ibn alxanafiya waa nin taabiciya waana ina cali bnu abi aalib weeye xanafiyadu waa hooyadii loo nisbeeyey laakiin waa taabici camaar ibnu yaasir waa soo gaadhay laakiin riwaayada hore eeg isagu u tiiriyey oo isagu ka warinaya dee waana nin uu soo gaadho la kulmay oo muxuu yihi cancamaarin halkaasaa itisaalka keentay todobana eeg annada ma aha laakiin maxamed ibnu xanafiye waaqacadan iyo waxaanu ka waramaye ma soo gaadhinba wuxun baabuu yihi ana camaarin mara binabiyi sala allahu calayh wasalam camaar rasuulka ilaahay buu soo maray de markaa uu soo maray isagoo tukanaya ee uu salaamay isagu umuu joogin maxamed ibnu xanafiye ma soo gaadhin gees kalena camaar umuu tiirinoo camaar baan ka maqlay amaan ka wariyey muu odhan isagii baa warramaya wuxuu ihi camaar ibnu yaasir baa saas ay ka dhacday wakti waxaan ka dhacayna waa xaadiso waktigii rasuulka dhacday marka hadduu halkan ana camaaran yidhaaho iyo hadduu markii yidhaaho ana nabiya sala allahu calay wasalam mara bicamaarin waa isla mid oo kulliba waaqacadan sooma gaadhin marka xagga inaanu dee waaqacadan soo gaadhin iyo xaadisadan gees kalena aanu u tiirin camaar ayuu inqidaaca uga xukumaye may imaka suuradan imika halkan oo kale hadduu markii yidhaaho ana camaaran qaala marartu binabiyi sala allahu calayh wasalam isagoo annada isticmaalay itisaalun buu u xukmin laha ina isagii buu u tiiriyey oo xaggiisa waa kanoo isagii buu ka warinayaa laakiin marka taas bay ahayd oo waa tan uu leeyahay ujeedadiisii ma fahmin yacqubna nin kala farqiyo ma aho ma kala qaadayo ee alfaadaha iyo cibaaraadka ayaa kala duwan daabit caamana markaasu inu siin doonaa ciraaqi haddii la idhaah oo umuurahaasun lagu kala saaro bal taaba weeyaan markaa isagu inqidaac maaha ee waa usluubkii riwaayada ay kuba timi oo bal markaa muhimku waxa weeyaanu ruuxu waaqaco iyo dhacdo uu soo gaadhay hadduu ka waramayo ama uu u tiiriyo ciddii soo gaadhay waaqacadaas uu u tiiriyo dee itisaal baa lagu xambaaraya waramayo ciddii soo gaadhayna aanu u tiirin e ama can ha isticmaalo ama ana ha isticmaalo ama qaalo keliya ha isticmaale wixii inqidaacun baa lagu wada xambaaraya ina uma joogin weeye waxaan ciddii u joogtayna isagamuu tiirin isagii unbaaba ka waramay markaa arrinku taasuu kala yahay ee maha xuruufta cibradu taas buu markaa inoo sheego wuxuu idhi qultu waxaan idhi asawaabu qowlka sawaabka ihi ana man shaksiga adraka soo gaadha ee soo gaadhay maa wixii rawaahu uu wariyey soo gaadhay bishardi shardigii isagoo ku sifaysan aladii shardigaasoo taqadama hore maray oo shardigaa inoo soo hormarayna muxuu ahaa waa an yaslama min atadliis inaanu mudalisna ahayn lakii mudaliska wixii uu soo gaadhay ayaaba cantiisi aan la aqbalahayne yuxkam yuxkam waa wasanke yuxkamu waxaa loo xukumayaa lahu waa waxaas iyo riwaayadiisa iyo waxaa bilwasl mawsuulnimaa loo xukumayaa kayfa maa rawaa si alla si uu ku wariyaba biqaala rawaa biqaala ha ku wariyo aw macan can ha ku wariyo aw biana ha ku wariyo fasawa ay fakulluhum fakulluhaa alfaadaha dhammaanteed sawaa-un iska dhamaysto oo wasanka wixii uu kaa gooyey way siman yihiinoo waa isla xukumoo qaalo ama can ama ana ha yidhaahee kol hadduu arrintan uu soo gaadho o dhacdo uu soo gaadhay ay tahay tiina uu ka waramayo mudalisna aanu ahayn siduu ku wariyay oo itisaal baa lagu xambaaraya ama ninku haddaanu waaqacadii soo gaadhin iyo dhacdadii soo gaadha ahayn cid soo gaadhayna aanu u tiirin se halkaas oo kale waxaan ka dhigaynaa uun inqidaac baa lagu dhigayaaba marka wuxuu uhi wamaa wixii xakaa uu wariyey ee uu soo naqliyey ibnu salax weeye can axmed bni xambalin axmed curwata an caaishata soo dee qis markaa caaisho uu iyo mid can curwata ana caaishata qaalat linabiyi sala allahu calay wasalam misalahan waa laba xaalay kala yiinaag mid iyadu waxa weeyaan curwa marka uu waaqacada sooba naqlinayey waaqacada soo naqlinayey caaisho ayuu u tiiriyeyoo waa can curwata can caaishata anaha qaalat linabiyi sala allahu alay wasalam kada wakada iyo iyadoo la idhaha can curwata ana caaishata qaalat linabiyi sala allahu calay wasalam kada wakada baad axmed la weydiiyo miyay siman yihiin oo ma sina buuri say ku sinaanayaan marka arrinku ma aha isagoo cannada iyo canta kala farqinaye ta hore marka la yidhaha can curwata can caaishata annahaa qaalat curwa caaisho ayuu qisadan kasoo naqliya caaishaani qisadeeda iyo arrinteeda ahayd iyadaana u tiiriya markaa waa muttasil ina iyadina waa kan la kulmo ay bal markaas dee ay u ahayd ba sheekha markan uu leeyahay can curwa ana caaishata qaalat linabiyi sala allahu alay wasalam caaisha sidaa nebiga ku tidhi dee isagu uma joogin arrintan waa nin taabiciya wuxuu soo gaadhay maaha iyadina umuu tiirin marka xaggaas bay ka timi oo idraak la-aan aanu waaqacadan soo gaadhin ciddii dee lahaydna aanu utiirine waaqacadan ama soo gaadhay ayay inqidaacu ka yimi ee maaha anna iyo can isagoo kala farqinaya waayo imaam axmedna taasuu kaba soo naqliyay marka arrinta waxay leeyihin usaa ibnu salaax uu ka fahmay ma aha ee waxaan inqidaaca keenaya ama inqidaac laan waa xaggan idraak iyo cadamalidraakum waxaan inuu ruuxu soo gaadhay iyo inaanu soo gaadhin hadduu dhacdadu soo gaadhay ama uu waxa weeyaan lafsigu doono cibaaradu doono ha isticmaalay mudalisna aan ahayn itisaal baa lagu xambaari haddaanu laakiin waxaan soo gaadhin ama can ha yidhaaho ama qaala haba yidhaahee ina itisaal laguma xambaarayo allahuma suuraa lagu xambaari karaayo wuxuunu soo gaadhinuu laakiin isaga tiiriyey ciddii soo gaadhay sa halkii hore dee can maxamed ibnu xanafiya can camaar aan lahayn oo isagu isaga tiirinayo isagu ka waramayay bal markaa arrinku taas buu yahay hadalka imaam axmedna taasuu iyo daabitkan unbuu ku xambaaran yahay hadalka yacquub ibnu shaybana daabitkaas unbuu ku xambaaran yahay laakiin saa ibnu salaax yidhi oo in la kala qaado canna iyo can oo la yidhaha iyagu dee walow madhabtii culimada uu soo naqliyay inaan la kala qaadin isku xukum ay noqoto berdiish inqidaac buu kasoo naqliyo taa iyadaa waa caadi laakiin labadoodan inuu yidhaaho iyaguna inqidaac bay adna ka dhigayaan tiibaa adigu ay tahay waxaan ictiraadku uu kuba yimi intaa wey qaala wuxuu yihi markaa laqbadan waan ku wada laabmi wa milahu waa saa uu kuma tegay bardiijin kaa wax lamida ayuu ra-a isagu arkay oo uu ku tegay ra-y mina ra'yi weeyaan oo uu ku tegay weeyaan oo uu qaba ibnu shayba imaamka ibna shayba marka qaaladaasna waa ibnu salax ba faacilkooda kadaa saas baa lahu libni salax hadalkaasaa u sugnaadoo ah ibnu shayba inuu isaguna qabo annadu in inqidaac lagu xambaarayo muxuu yihi markaa walam yusawib macnaa lam yucarij weeye ina kuma leexan sawbahu waa maqsadkiisiiyo ujeedadii uu hadalkan markuu axaadiista ka hadlayay uu lahaa iyo maqsadkiisii xaggiisa uma kicin xagg oo ujeedadu wixii ujeedadii yacquub waa gees maray oo si wax ka duwan wixii uu jeeday buu ka fahmay ibnu salaax markaa qultu waa ziyaado marka uu leeyahay oo xataa labada beytba waa la dheriy oma xakaadu dee kolayna isagii baaba inay xikaayada ku sugeyd kitaabkiisi beyt inoo tilmaamaya oo wuxuu hi asawaabu qowlka sawaabkii ana man ciraaqi baa leh ana man shaksigii waa daabit hadee kani hayse waa daabit caama ana man shaksigii ajraka soo gaadhay maa wixii rawaahu uu wariyey oo waa qisadan xaadisadan waxan uu kaba waramayo ayuu isagu soo gaadhay waaba saxaabi ka soo qaad waa taabici dee arrin saxaabi ka hor dhacday uu soo gaadhay kaba waramaya ana man adraka maa wixii rawaahu uu wariyey bishardi shardigii isagoo kuba sugan aladii taqadama shardigaasi waa maxay waa inaanu mudalisna ahayn ninku yuxkamu waxaa loo xukumayaa lahu kaa waxa uu saa ku wariyey bilwasli mawsuulnimo kayfa maa rawaa si alla sidii uu ku wariyaba oo maxay ah sidii uu ku wariyaba biqaala macnaa rawaa biqaala ha ku wariyo aw can aw biana fasawa ay fa kulluhaa alfaaddaa dhammaanteed sawaaun xagga xukumka way ku siman tahayo kol haddii uu soo gaadhoona mudalisna ahayn itisaal baa lagu xambaari haddii laakiin aanu arrintan soo gaadhin dhacdadan soo gaadhin uu ka waramayo cid soo gaadhayna aanu isaga tiirin ama can ha yidhaaho ama qaala ha yidhaaho ama annaha la yidhaahee waa inqidaacun oo arrinku daabitku kaa weeye wamaa wixii xakaa uu ka wariyey ibnu salaax uu kasoo naqliyey can axmeda bni xambalin axmed ibnu xambal oo uu ka dhigay can curwata ama curwa can caaishata iyo ana caaishata inuu kala farqiyo yihi midna isku mid maaha calaa iyo wa qowli yacquuba yacquub qowlkiisan isagaan markii dhaweyd kaba soo baxnay calaa da daabidkan korkiisa nazil dejiyo dee markan uu lahaa can curwa can caaishana caaishu isaga tiiriyey waana arrin aanu soo gaadhin bay ahayd sidaasaa itisaal loogu xambaaraya markuu curwa uu lahaa ama caaishata qaalat linabiyi dee markan ay hadalka ku lahayd isagu maba joogin iyadiina isagamuu tiirin marka annada kama iman ee waa waaqacadan iyo dhacdadanu kama waramaya ayaanu soo gaadhin isagoon isaga tiirin ciddii lahayd halkaas bay arrintu tahay daabidkaasuna haysoo ku xambaar wey wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wakasura waa batayo isticmaalu can can isticmaalkeed fii da zamanihi zamankan dambe mutaakhirkaa waa zamankiisii ciraaq ibnu salax baa sidaa lahaa isaguna hadalkiisii buu nadminayay kolleyna zamanka waxay ujeedaan waa shantii boqol wixii ka dambeeyey hijrada weye shantii boqol ee hijrada wixii ka dambeeyey isticmaal can la isticmaalo ijaazatan ijaaso loo isticmaalo ayaa batay wahuwa markaa kaa dee cantaas imaka ijaazada loo isticmaalayna biwaslin ma maadu waa nakiradii mawsuufada ahayd macnaa shaaida ujeedadu waa binawcin min alwasli wasligii dhama haddaanu ahayna waa wax itisaal kaba mid ah qaman xaqiiqay ku tahay kolley qamanna qamin iyo qaman labadaba luqada way jirtaa malaha qamin baa nasiibo badan ee laakiin qaman maanta waxa keenay lafsiga hore eg azaman oo si aanay xarakadaas iyo xarakadan isu khilaafin ayay dee tan luqadan kale loo dooranaya oo dee markaa qaman loo horreysiinaya ujeedadu nooc wasli ama wasli wax lagu magacaabo ayay iyo inqidaac maahe kol hadii laakiin walow itisaalka ijaazo yahay ayay ku xambaarantahy baytkan uu inoogu khatimay balkan nooci wuxuu adigu inoogu sheegayaa isticmaal cantu ay leedahay oo laba isticmaal baa imika meesha mutaqadimiintii jiray oo kollay hadalkaa horena inooguba sugnaa dee tadliiskiina waa inoo dambeeyaa midi waxa weeyaan waa canta marka shuruuddii mucayanka inaynu soo maray la helo oo taa istisaal lagu xambaarayo waa mutaqadimiintii arrintooda iyo dee si iyagu ay waxu warin jireen arrinka labaadna oo canta isticmaalka labaad ee mutaqadimiin ay u isticmaaleen waa cantii dee marka uu ruuxu mudalis yahay itisaal may keenahayn inqidaac baa sanadkaasi adigu ilaa ay noo cadaato samaaci jiha kale u inoogaba cadaado bal taasna iyadoo loo isticmaalo waxaan itisaal keenayna dee tadliiskii mudalisiintuna ay noo soo noqonayaan waa raggii hore una dee ruwaadda ahaaye bal taasna mutaqadimiintii way ka dhacday arrin saddexaad buu inoogu soo kordhiyay halkan oo canta isticmaalkeeda bal shantii boqol marka lasoo gaadho oo dee cahdigaa ibnu salaaxna waa ku dhawaa waqtigaas shantii boqol wixii ka dambeeyey waliba isagu siduu ka cabiray umale buu kaba cabiray sanadkaasi inuu ijaasa ay kuba suganto weli isticmaalku ha faafee isilaax sugnaaday oo dee ay si fiican loogu wada dhaqmay mu ahayn oo taasi ibnu salax kaba cabire wixii ka dambeeyey isilaax mustaqira oo mutaqarira ayuu noqdoo sugnaaday e waxay u isticmaaleen ijaazadii ijaaza si ay ugu isticmaaleen bal matalan in waa sanadka markay noqotee hadduu nin yidhaahoba matalan qara'tu calaa fulanin can fulan ama xadathanii fulanun can fulan oy waktigaa dambe cantaa isticmaalaan waxaa macnuhu yahay ninkaas canta la fulaan la leeyahay riwaayadan wax laga wariyey waa ijaazo ijaazaduna dee samaac caadiya maaha way inoo damaysa horena waan usoo aragnay waa ikhbaar guudu waa isagoo idhaa kitaabkii bukhaari baan ku ijaazay markaasuu odhanaya hadhow marka sanadkiisii uu taxayo can fulaan hadduu isagu bal imaka sheekhan hore kaba maqlay uu kitaabkiiba ku dul aqriyey uu idhaa dee qara'tu saxiixa albukhaariyi calaa fulanin can fulan kol hadduu mutaakhiriintaa yahay cantaasi waxay ka dhigan tahay waa ijaaza weeyaan sanadkaas ijaaza loogu ku wariyey ee kuma warin samaac iyo kuma warin marka cantii eg maxaa loo isticmaalay halkana waa mutaakhiriinta ay u isticmaaleen ijaazadii dee markaa tanna waa huwa biwasl maa qaminta wuxuu uga jeedaa haddii cantaa hore marka shuruudii loo helo aan lahayn sanadkaasi waa mutasil itisaalkaasi itisaal samaac buu ahaa kan dambe haddaan eegna mutaakhiriintiina sanadkan uu leeyahay wasli nooc kamida ayuu leeyahay itisaalkani dee waa markii itisaalkaa hore dhamaa uu hagaag wada ruuxi wada gaadi kari waaye ijaazada u kaceen oo dee badsadeen be waa itisaalkii ijaazo ayuu kanu noqonaya ee itisaalkii samaacma noqonayo bal markaa saddexdaa xaalaan haynaan xaalo afraad baa jirta oo inta badan culimadu aanay sheegin xafid xajarna si fiican uu baxsiyo kitaabkiisa nukat waa iyadoo can ay meeshii soo gasho aan looga jeedin ba riwaayo caddaynteed riwaayo ee maxduuf qadaran yahay oo can shani fulan iyo can qisati fulan iyo macnuu uu taa yahay oo taasna iyadna amsilo kala duwan buu laba yimaadaa waxaan u sheegaa culimadii xadiiska halkan inaanay kuba baraarujin bal masalan dee iyadoo la yidhaha dee fulan fulan can fulanin anahu qaalo cantaasi macnuu uu yahay un ama dee anahu kada fucila bihi kada oo can qisati fulan can shani fulan waa hal qisadii fulan ama shanigii fulan arrintaasoo cantani aanay ina riwaayo aanay calaaqa lalahayn macnuu yahay maxduf qadaran yaho qiso cadaynteeda iyo wax ka waramitaankeednu loolaba yimaado taasna mutaqadimiinta waa wax lagaba helayo kutubtooda iyo riwaayaadkooda ee bal canta isticmaalaadkeedii baa waxyaalahaas ah oo wakasura waa batay isticmaalu can can isticmaalkeed ayaa batay fi da zamani zamankan dambe oo zamanka waa bacda khamsi mia min alhijra loo isticmaalay ijaazatan ijaazo wahwa kaasna biwaslin oo bal waxa weeyaan waa dee kan cantaa ijaazada loo isticmaalay ama madkuurkaasi biwaslin ma ay binawcin min alwasli weeye waa wasli wax kamida ama wasli un ama nooc wasli ayuu qaman ama qamiinun qamiinna haddii la yidhaha luqabay ahayde xaqiiqo aw kuyuu kuba mudan yahay bal taasba weye bal hadal yar oo in yar baan cibaaro yar halku ibnu salax kaba soo noqonayo ayuu yihi kasura fii casrina wamaa qaarabahu bayna almuntasibiina ila alxadiid anaa casrigeena waxa kuba badan waa isagu wuxuu ahaa ee qarnigii lixaadna qeyb buu kaba soo gaadhay qeyb weyn oo muhimana ama afartan sanood inka badan ilaa saddex iyo afartanna qarnigii toddobaad buu kaba noolaa ibnu salax bal markaasoo dee isagu waxa weeya waa nin saasoo labada qarni uba dhexeeyey wuxuu leeyahy markaa zamankan uu joogo dadka muxadis xadiidka u nisbo sheegta isticmaalu can fi lijaaza faida qaala axaduhum qara'tu calaa fulani can fulan aw naxwi dalika fadunna bihi waa halkaas waxaa ha u qaadanayo wax laxniya waa caadi waa cibaaradiisii waa nafcu lamar intan baan doonaya in haydii yar cadeeyo si aanay ishkaal ugu keenin ninkii dee bal isagu kitaabka daalacanayay ama sharaxa eegayey taas ee aadna ugu fiirsanayeen dee arrintiisu aanay ahaynun cilmarin ama laqbadii dee ayda un inuusaa abyaadii u laqbayso taasi ma noqoto dee kollay wax kitaab laguma bartee ina wixii dee hagaag loogu fiirsado la fahmo maqsuudkii dhab ahaan sharaxiisii hagaag loo eegiyo ujeedooyinkiisii marka halkaasi waxa weeyaanun fadunna bihi anahu rawaahum bilijaaza oo ficilkii danna amarkiisii mudaacafka waxaad u malaysaa buu ka cabiray inuu ninkaasi ijaazo ku wariyey marka culimadu halkan waxay yidhaahaan dee qolooyinkii kalaamkiisa adigu ka dambeeyo kale biqaaci ha ugu sii hadal badnaado meesha ha ugu sii taxliil badnaado laakiin sakhawi iyo zakariya alansaari iyo dhammaanba way wada sheegaanbe wuxuu dunna bihi uu yihi oo u male uu yihi oonu odhan waa ijaazo warinteed waktigaa ibnu salaax joogay istiraaxi markaa waa faafay horta oo waa isticmaalayeen saa uu isaguba sheegay laakiin istilaax ahaan ayaanu wixii usugnaan oo wax dee dhammaan la wada isticmaalo hagaagtaasi ay noqotay wix iyaga agtooda macuudka ayaanu noqon laakiin wixii isaga kaba dambeeyey iyada haddii muxadiskii uu yidhaahaba ninkii muxadiska xadathanii fulanun can fulan iyada taasi intii dambe dee agtooda waxay noqotay wax sugan oo go-an cantaasi inay ijaazo tahay ee wuxuu isagu ulahaa uun duna bihi umaleedan isticmaalkaa markaa faafay laakiin aan noqon hagaag intuu isu gaadhay dhammaan la wada isticmaalo ee wixii ka dambeeyey iyada taasi way jazminayeen ama xaqiiqay agtooda noqotay kalabuu yidhaha xadathanii fulan can fulan inay cantaasi ijaazo tahay inay samaac ahayn waxyaalaha mutaqadimiinta intaasba wey intan doonayna ku baran insha allah subxana wa tacaala